dagaal keliya waxaan aaminsanahay yani istraatiiji ahaan iyo siyaasad ahaan annaga waagaas aan aaminsanayn oo aan wasiirka ahaa in qoladan shabaabka keliya inaan lagu wadin dagaalka keliya oo dagaalka keliya uusan xalka ahayn la raadiyo yani waxa loo yaqaano soft approach ama in la furo wada hadal shabaabka dhexdiisa waa isku jiraan dad badan oo yani yani hadda yani aan yani wada hadal ku imaan karin cabsi ka qabo ayagoo ku jiro sanctionslisiga ama culanqabateynta ku jiro darteed yani laakiin diyaar u ahaan lahaa haddii aysan ku jiri lahayn meeshaas waa jiraan waxaa kaleetoo jira dee dadka isku dana ma aha dagaalkoodana dagaal ku salaysan diin ma aha oo waa wada garanaynaa waa dagaal ku salaysan interest iyo dana gaar ay leeyihiin marka waxaan aaminsanahay inuu xal ka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn weliba annaga aan la bilownay in yani xalka uu ku jira in wadahadal lala furo waa og tahay taliban oo intaasoo sano yani dagaal lagula jiray in la ogaaday ama yacni dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay maraykanka inay hadda heshiis la galeen isbuucii lasoo dhaafay yani marka xalka iyadoo dagaalka uu socdo oo anaga ma lihin dagaalka hala joojiyo ma lihin dagaalka sidiisa uu soconaya ilan ayaguba dagaalka waa wadaan shabaab dagaalka isagoo socdo in dhinacana laga furo wada hadal la fiiriyo ilaa ay wax uu keeni karo mar walboo dadku wada hadlaanna waxay u badan tahay in wax isku soo dhawaasho ay dhalato oo wax meel isla keeno marka nooca wada hadal ee al-shabaab iyo dowladda ay yeelan karaan maxaa ku tilmaami lahayd wallaahi waa wada hadal mar haddii la galaayo dee dad kale la galaaya ayaa muhiim ah waxaan aaminsanahay hoggaanka sare ee shabaab ama dadka ay talada ka go-do inay noqdaan dadka wada hadalka lala galaayo shabaab naftiisa waxay leeyihiin levelis ama darajooyin iyo waxbay kale leeyihiin qolo dhaxaa jirto qolo hooseo food solgers la yidhaahdaa jiro food solgerska lala hadla ma lihin oo kuwaas badanaa waxaa waaye xalkooda waa defection ayagaaba badanaa kasoo cararo oo kasoo goosto oo waxay u baahan yihiin rehabilitation in loo sameeyo laakiin dadka la raba siyaasiyan in yani wadahadalka uu noqdo wadahadal siyaasadaysan dadka lala galaayo waa dadka talada ay ka go-do waa hogaanka aniga marka wadahadalkan ku taliyay wadahadalka noocaasa waayo al-shabaab sanadkii dhammaaday iyo sanadkan hadda bilowga ahba duqeymo xagga cirka ayaa ku socda oo khasaaro badan soo gaarsiiyey sida la sheegayo iyadoo duqeyn ay ku socoto wadahadalka ay geli karaan iyo waxa laga filan kara maxay tahay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo sanadka lasoo dhaafay labada kun iyo siddeediy tobanka iyo bishii hadda january ugu dambeysa oo sagaal mar la duqeeyay shabaab way socdaan laakiin haddana duqeymahaas yacni impactiga ay leeyihiin ama saameynta ay ku leeyihiin shabaab inay dagaalka joojiyaan aada buu u yaryahay sababtoo ah waa aragtay ma saddexdii qarax ugu dambeeya waxay ka dhaceen xeendaabka dowladda meelaha ay ka talisa xamar baabuur baa soo bax hadda midka ugu dambeeya oo kaleeto intaasoo jackpoint buu soo gudbay meel baa lagu baarkin gareeyey waa wuuna qarxay gaarigii marka yacni taas waxay kutusinaysaa saameynta ay leeyihiin weeraradaas maraykanka cirka ah oo ama drones ha u isticmaalaano ama maraakiib badda dhexdooda joogta ha u isticmaalaano ama say doonta ha u isticmaalaan oo lagu bartilmaameysanayo shabaab saameyn waa leeyihin ilaa iyo xad laakiin ma aysan gaarin saameyn mana yeelan doonto saameyn yacni shabaab lagaga adkaada ma keenayso hadda weliba waxay soo gaartay resourceka u baaheen ama yacni dhaqaalo waxay u baahnaayeen inay xitaa magaalooyinka waaweyn si toos ay uga qaataan ay soo gaartay magaalada xamar gudaheeda cashuur ay ku qaadayaan horeyna aysan u jirin yacni waa fahmi kartaa yacni saameynta diyaaradaha ama droniska weerarada cirka maraykanka ugu wada saameynta ay leedahay inay yar tahay waa fahmi kartaa marka waxa aan isleeyahay yacni saameyn weyn buu yeelana waa wada hadal in la furo dhinaca kale meelo ka mid ah dalka gaar ahaan gobolada waqooyi bari iyo weliba koonfurta qeybo ka mid ah waxaa la leeyahay waxaa ka howlbilowday kooxda isis culeyska amniga ay ku yeelan karto iyo loolanka u dhexeyn kara al-shabaab iyo isis kan khibradaada wasaaradda amni ahaan xildhibaane maxaa nooga sheegi kartaa wallahi waa waa wax arrin jirta waaye waa og tahay yani amniga madaxweyne farmaajo uu yihi laba sano gudahooda ayaan kusoo afjaraa waxay dhashay in isis ay iyo shabaab ay maanta ku tartamaan ciddii heli lahayd dhaqaalaha ugu badan ganacsatada ciddii ka qaadan lahayd inay ku tartamaan oo aan ognahay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii intaasoo ganacsada in lagu dilay magaalada xamar gudaheeda waxayna ahayd herda hertan ka dhexeeyo daacish iyo iyo shabaab sidaasi lamida waa ogtahay in yani waqooyi bari ay yani ku dagaalamayaan horta mid waayo fursad dagaalkooda waa fursad dowladda fursad bay hadda haysataa in labadooda ay dagaalamaan oo ay isku dhamaadaan wax fiican waaye yani in laga faa'iidaysta la rabaa laakiin fursaddaas qaabkii looga faa'iidaysan lahaa istraatijiyadii iyo sidii looga faaidaysan lahaa waxaa la rabaa dowladda inay yani intay fadhiisato dadka khubarada amniga intay fadhiistaan ay yani yiraahdaan qaabkeen uga faa'iidaysanaa dagaalkan hadda labadan qolo ka dhexeeyo waxaan aaminsanahay daacish dad badan inaysan ahayn oo boqolaal aysan ka badnayn laakiin sidaan sheegay qaabka dagaalka ay ku jiraan oo ah qaab ku salaysan gorilla ahaan inay magaalooyinka dhexdooda ka dagaalamaan inay baabuur qaraxyo kusoo xiraan yacni qaabka ay u dagaalamayaan ayaa ah qaab aan laga adkaan karin marka waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda ka dhexeeya soo cusbanaaday oo ka dhexeeyo daacish iyo shabaab waa fursad dowladda ay haysato ayadaa la rabaa si ay uga faa'iidaysan lahayd inay yacni ay ka shaqayso laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay dee waa dhib kusoo batay ewel baan hal urur oo argagixiso oo shabaaba aan la tacaamulaynay in haddana urur kaleetoo labaad inaan la tacaamulno waxay yacni ka turjumaysaa amniga waddanka meeshuu maraayo